faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado beledweyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliya oo sheegtay inaan la furi doonin wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dab xoog leh oo ka kacay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool faafayno dheeraad oo ka soo baxaya weerar lagu dhaawacay taliyihii booliiska magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidamada dowladda oo ha kii socodka ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug sacuudiga oo turkiga ku eedeeyey inuu taageero maleeshiyaadka xagjirka ah ee liibiya iyo soomaaliya intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door korro warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiya taarikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaad sannada labaatan labaatan iminkii haatana kusoo dhawaada warkaasoo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim anigoo sharmaarkaan waa idila socodsiin doonaa dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in la furi doono wadooyinka inaan la furi doonin wadooyinka ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warbixinta warkan maxamed aadan karaama ayaa warbixinta warkan inoo haya wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed islow ducaali ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso inay furi doonto waddooyinka ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xiran wasiir islow ducaali ayaa sheegay in shacabka caasimadda muqdisho dhibaatooyin culus ay ku qabaan xirnaanshaha waddooyinka ku yaala gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxa uu sheegay in dhowaan la qaadi doono dhagaxaanta yaala isgoosyada gudaha muqdisho islamarkaana la geen doono koontaroolada laga soo galo magaalada muqdisho wasiir islow ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay diyaarinayaan qorshe lagu qaadi lahaa dhagaxaanta islamarkaana dadka reer muqdisho laga doonayo inay muujiyaan dulqaad si loo dhammaystiro qorshaha socda dadweynaha ku nool magaalada caasimada ee muqdisho ayaa wajahaya xaalad adag oo nolosha ah kadib markii dowladda soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay ee xiratay inta badan waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada caasimadda ee muqdisho
mahadsanid wariye karaama sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta magaalada laasxanood ee xarunta gobolka sool dab xooggan ayaa ka kacay dooxada oodagooye ee duleedka magaalada laasxanood dabka oon weli la xaqiijin waxa dhaliyay ayaa waxa uu ka kacay dooxadaasi dhul daaqsimeed ku wanaagsan waa dooxadaas oo dhuldaaqsimeed ku wanaagsan oo ka mid a dooxooyinka waaweyn ee gobolka sool dadka ku sugan magaalada laascaanood ayaa soo sheegayeen dabka halkaasi ka kacay uu si xawliya ku socdo islamarkaana ay adag tahay in la damiyo maadaama uu jihooyin kala duwan ku faafayo gudaha magaalada laascaanood waxaa hadda ka socda gurmud lagu doonayo in lagu damiyo dabkaas kaas ay hogaaminayaan dowladda hoose ee magaalada iyo sidoo kale qeybaha kala gedisan ee bulshada magaalada laascaanood dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in turkiga uu taageero kooxaha xagjirka ee maleeshiyaadka ee ka dagaalama wadamada soomaaliya iyo sidoo kale liibiya waxaa inoo haya warbixinta warkaas waryahayaga haashin cumar xasan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay wehelinayaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa garoonka diyaaradaha aadan caddi ku soo dhoweeyey cutubyo ka tirsan kumaandooska xoogga dalka ee gorgor kuwa oo tababar gaar ah ku soo qaata dalka turkiga ciidankan ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey ku maqnaa dalka turkiga sidoo kale ciidankan ayaa horey tababar ugu qaatay xerada turkiga ee ku taalla muqdisho oo lagu tababaray ciidanka kala duwan ee soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa xusay in dowladda federaalk soomaaliya ay mudnaan gaar ah waa dhegeystayaal naga raalli ahaad ah warbixintaasi waxay ahayd ciidamo lagu tababaray turkiga oo la keenay magaalada muqdisho warbixinta sacuudiga uu turkiga ku eedeeyey inay taageeraan maleeshiyaadka xagjirka ee liibiya iyo soomaaliya dhegeystayaal waan idila socodsiin doonaa goordho haddii allah awooda raalli ka noqdo halka warkaasi aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis oad ka dhagaysanaysaan magaalada cadaada iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka o dhan aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenahay internetka ee w w radio cadaada com kooxaha hubaysan ayaa maalinamadii shalaheed waxay rasaas ku fureen taliyihii saldhigga booliska magaalada boosaaso nuur salaad oo magaalada sii caanka ahaa korneel cumar warsame ciise xilli uu kasoo baxayay masaajidka faadumo ee magaalada boosaaso salaadii jimcaha shalayto taliyaha ayaa la sheegay in dhaawac culus uu kasoo gaaray rasaastii ay dableydo ku fureen waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay ruux shacab ahaa oo ka agdhowaa halka weerarku ka dhacay waxaana dhaawacyada lagu dabiibaya isbitaalka magaalada boosaaso laba cisho ka hor ayay ahayd markii kooxaha hubaysan ay dhaawac u geysteen gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maxkamadda raacfaanka gobolka bari mustafa axmed aadan laamaha amniga puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin dhacdooyinka soo noqnoqday ee ka dhacay goobaha ay bulshadu ku badan tahay magaalada boosaaso mana jirto ilaa hadda ilaa iyo iminka ciid loo qabtay oo maamulka puntland ay shaaciyeen dhinaca kale ciidamada puntland ayaa wada howlgallo ammaanka lagu xaqiijinay islamarkaana lagu baadigoobayo kooxaha falalka amni darre ka geysta magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland wararka laga helaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda soomaaliya ay ciidamo fara badan dhigtay wadooyinka magaalada islamarkaana ay hakiyeen dhaqdhaqaaqa dadweynaha ciidamada ayaa isugu jira booliis iyo nabad-sugid waxaana la dhigay wadooyinka ugu muhiimsan iyadoo aad iyadoo dadku ku marayaan waa iyadoo dadkana iyo gaadiidkaba la baarayo waxaana ciidamada ammaanka ay ku sugan yihiin goobo muhiim u ah magaalada dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka galmudug arrintaa ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya xulowdiinka ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana iyo sidoo kale maamulka galmudug garabka madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor dowladda sacuudiga ayaa turkiga ku eedeysay inay taageerayaan maleeshiyaad xagjirka ee ka dagaalama wadamada liibiya iyo soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga aadal al jubayri waxa uu xaqiijiyay in boqortooyada ay kasoo horjeedo waxa uu ku tilmaamay duulaanka turkiga ee suuriya iyo taageerada uu fidayay maleeshiyaadka xagjirka liibiya iyo soomaaliya waxa uu sheegay in turkiga uu kasoo horjeedo xasiloonida waa xasilooni xasiloonida dalalka soomaaliya liibiya iyo suuriya al-jubayr waxa uu sheegay shirkiisa jaraayid uu kaga hadlay booqashadii caasimadda romaniya in dowladdiisa ay si weyn uga soo horjeedo taageerada turkiga ee soomaaliya oo u leexiyey inay taageerto argixisada waxaan kasoo horjeednaa gelitaanka turkiga ee suuriya waxaan kasoo horjeednaa taageerada ay turkigu siinayaan maleeshiyaadka soomaalida iyo siiriya iyo libiya dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in turkiga uu doonayo inuu xasilooni darro ka abuuro caalamka islamarkaana uu taageerayo ama taageero fidnaa ama waa taageero u fidinayo maleeshiyaadka hubaysan ee dowladahaasi kasoo horjeeda ilaa hadda ma jirto jawaab ka soo baxday dowladda turkiga oo ku aadan hadalka kasoo yeeray sacuudiga uu sheegay in turkiga uu taageerayo maleeshiyaadka kasoo horjeeda dowladaha soomaaliya iyo liibiya islamarkaana uu doonayo in caalamka oo dhan uu ka dhigo goob fowdo warkiisu wax dhegeystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka saaxiibkii haashim ayaa soo saaray anigoo shan maarkaan waa idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
xoga loogu sheeg